kulanti wanaagsan dhegaystayaal soomaaliya ayaa toddobaadkii hore yeelatay madaxweyne cusub kadib in ka badan muddo laba sanno ah oo uu dalku ku jiray diyaargarowga iyo hannaan doorasho oo sababay khilaaf siyaasadeed habeenkii axadda ee shan iyo tobankii bishan mey ayaa madaxweynaha cusub waxaa loo doortay xasan sheekh maxamuud berri oo isniin ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne xasan uu xilka kala wareego madaxweynaha xilka ka degaya maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba maxay tahay waxa ay dadka soomaaliyeed ka filayaan dowladda cusub maxay yihiin caqabadaha horyaalla madaxweynaha muxuuse ku soo kordhin doonaa nidaamka dowladnimada ee dalka su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah abukar saney oo hadda shahaadada b h d ga ka diyaariyay jaamacadda ohio ee dalkan maraykanka islamarkaana ah falanqeeya arrimaha horumarinta iyo siyaasadda soomaaliya abukar ku soo dhowow barnaamijka aadaan u dhawaa nuur baasan boqolkiiba boqol marka hore maxaa kaaga baxay qaabkii ay u dhacday doorashadii madaxtinimada ee toddobaadkii hore
wala nuur maanta boqol kiiba boqol mar kale v o n maanta boqol kiiba boqol waxaan kuu sheegaya marka hore waxa waaye maasha allah soomaalidii macnaha sida badan hadda waxaa moodaa for the last sanadii soo dhaafay ilaa iyo laba tobankii ilaa hadda mataqaana inaan xoogaa horumar fiican aan ka sameyna xagga macnaha qorisho dhiigka ama taa siyaasada loo baahan yahay in laisu bedelo taasoo keentay in macnaha mar walba aan helno hogaan la doortay oo si xalaal iyo xor la doortay taasaa macnaha waxay tahay guul soomaalida dhan macnaha usoo yeetay qofka qowlka imaanaya muhiima laakin waxaa muhiim mataqaana proceska iyo qaabka la maray taasaa aada muhiim u ah mataqaanaa marka waa guul macnaha waxaan aragnay qof kastoo soomaaliya kulita waxuu ku farxaan qeeta inay tahay mataqaana boqol kiiba boqol waana horumar loo baahan inuu socdo insha allah waayahay marka howlo badan ayaa madaxweynaha horyaala marka maxaa ugu muhiimsan ayaad is leedahay howlahaas
kulley nuur saa ognahay kulley soomaalida hadda badankeed ay u tahay waxa waaye waxa hadda caqabada ugu weyn haysataa mataqaana ama dhibkad inuu haysto soomaalida dhammaantood ay ka wada qayb qaatan ay tahay waa arrinta amniga oo hadda maanta waddankeena waxaa moodaa in amnigiisa weli gacanta uusan ku jirin xooga shishayaa waddanka weli joogo hadda maanta ka ah macnaa nabad ilaaliyaal taasaa macnaha waxay tahay hadda midda ugu horreysa u baahan in aada loo looga qayb qaato dowlad ahaan iyo shacaab ahaanba mataqana hor yaallo loona baahan yahay in wadanka la gaarsiiyo isku filnaasho xagga amniga xaggiisa ah taasoo hadda afar sana socota kutaan hortaala madaxweyne xasan sheekh inuu macnaha qeyb weyn ka ciyaara insha allahu tacaala dhisada ciidanka kulli midda laga shaqeynayay oo hadda macnaha farmaajo oo soo waday madaxweyne farmaajo oo soo waday horena usoo bilaabatay hadda macnaha aysan ahayn mid ka bilaabatay farmaajo haddana loo baahan yahay in hor leedhis loo wado ciidan badan leedhis waa muhim laakiin waxaa muhiim ah ciidanka macnaha maxay qabteen yani macnaha in la xoreeyo magaalooyinkii in macnaha wadankii si nabada loo maro taasa waxaa moodaa weli inay waddanka maqan tahay taasaan u baahan mataqaana in aada looga shaqeeyo arrinta amniga gaar ahaan in aada loo xoog loo saaro insha allah waaya marka shaqooyinka hadda ugu soo horeeya waxaa ka mid ah tan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub haddana magaalada muqdisho ayaa ay maarata sida wariyaashana inoo sheegayaan ka socotaa maarata ololaha xaggaas marka haddii ay dhacdo in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub ma kula tahay in ra-iisul wasaaraha imaan doona haddii uu rabiraal ka noqdo iyo madaxweynahan la doortay in ay jawi nabadoon ku wada shaqeyn doonaan
nuur su-aashaas su-aal muhiima waaye waxaana aada muhiim u ah mataqana in loo noqdo dastuurka sababtoo ah waa su-aal dastuuriya waaye dadka kulleyta khubarado yaqaana sharcigaana kulli anta aada iga fiican lakin waxaan rabaa inaan ka dhaha keliya kulli waxaan soo baranay ada mataqaana muddo inta ilaa iyo mataqaana marka laga soo baxay telefishinka hataa markii lagu jiray warka telefishinka macnaha mataqaana kala guurka siyaasadeed marka lagu jira mataqaana oo kumeelgaarka ahayd in caqabado siyaasadeed oo macnaha madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha markaas horyaala in naadka meesha yaalaan taasoo keeni karta mataqaana inaysan kala caddayn kala caddayn mataqaana howlaha horyaala labadooda taasaa isleeyahay kulliyata mataqaana in loo baahan yahay in arrinta suuka lagu xaliyo sababtoo ah waddanka wuxuu u baahan yahay mataqana kulli degenaansho siyaasa u baahan yahay oo aan isku qabsi aanan ka imaanin madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha mar kasta macnaha oo ay ku socdo dowladda sababtoo yani amnigiya ku xiran dhaqaalaha ku xiran dowladnimadana ku xiran xataa guud ahaan mataqana haddaan haddaan ka hadalno taas marka waxaa moodaa mataqaana inay ku xiran tahay dastuurka inuu macnaha caddaado dastuurka caddaantiisana waxaa kamid a mataqana in la dhamaystiro hadday noqon lahayd ra-isul wasaaraha iyo hadday noqon lahayd madaxweynaha iyo haddii xataa noqon lahayd xataa gobolada macnaha madax goboleedyada mataa waddanka ka jira oo iyagana soo xataa ka muuqato inaysan faham weyn meesha uusan oolin xagga dastuurka ku saabsan taasoo ah mataqaana waxyaabaha keeni kara mataqaana inaysan kala caddayn dowladka ama macnaha howlaha ay kala leeyihiin hadday noqoto maamul goboleed hadday noqoto madaxweyne hadday noqoto ra-isul wasaare inaysan aad u kala cadayn way caddahay qaarkood lakin waxa laga yaaba intaan in loo isticmaalo arrimo siyaasad loo isticmaalo oo dastuur kale meel la dhiga macnaha ugu dambeyn oo la yidhahdo mataan haddana macnaha in gentleman agreement ama mataqaanaa in rag isu yimaadaan oo arrin siyaasadeed ay waxay noqoto aysan noqon arrin shuruuc lagu xaliyo marka waxaan rajeynaa mataqaana insha allahu tacala madaxweynaha ra-isul soo socdo iyo madaxweynaha hadda macnaha la doortay inay dhex marto wada shaqayn ku dhisan dastuurka ku dhisan qodobadiisa mataana kala caddeynaya mataana awoodahooda taasoo dhammaan keeni karta insha allahu tacala haddii la helo shaqadeeda la qabto oo qof walbana qayb ka qaadato inay keeni karto in hawlihii dowladnimo ay si macnaha habsime u socdaan insha allah saasaan kuli rajeynaya aniga shaksiyan abubakar sanay dhinacyada aad ka maaragtay wax ka qortay aa fiiriso waxaa kamid ah arrimaha horumarinta waddanka abaar xoog lahaa ka jirta oo keliya kuma eka xitaa soomaaliga meelaha ay soomaalida degto geeska africa oo dhan abaar ayaa ka jirta marka shaqo noocee ah ayaa isleedahay maaragtay dhankaasi waa ay u qaadi kartaa dowladda soomaaliya si loo yareeyo gaajada iyo baahida hadda dadka qaarkood haysata
walahi nur arrimaha oo ku saabsan abaaraha waxay kamid tahay caqabada waddankaysa kamid tahay oo oo macnaha underline cost waxa la jira mataqana waxay waxaas maxaa keeni kara macnaha oo macnaha sabab u ah waxaa aniga ii muuqata kolleytaba inay jirto dowladnimadiiyo macnaha mudin ugu cusub oo macnaha aan aan habkii lasiri raba aan ahayn taasoo macnaha aan hanan karin mataqaanaa aan hanan karin waddankii inay inay dhibaatooyinkiisa xaliyaan hadday noqon lahayd amnigi hadday noqon lahayd dhaqaalihii hadday noqon lahayd abaarihii intaan soo noqdo kolleytaba taas waxay u baahan tahay keliya aan dhihi karaa mataqaanaa sida badan waxaan ogahay intaan aniga aan waddanka soo shaqeeyey hay-adahan dawliga arrimaha diba arrimaha caalamka ka shaqeeya mataqana sida g ka sida ban ka shaqeeya arrimaha kahortaga abaaraha oo kale matala ama mataqaanaa in xal laga laga laga keeno macnaha in la raadiyo xal loo raadiyo taas ani kulleyta waxaan dareema mataqaana inaysan inaysan macnaha waxyaabo macnaha long macnaha ani wax macnaha muddo ko badan aan ku shaqeyn karna ma aha waxaa lagu shaqeyn karaa keliya in la fahmo gobolada kuwa maamulada jooga iyo dowladda dhexe inay ka kaashadaan yani qaabkee loo xalin karaa abaaraha soo noqday maxaan haysanaa mataqaanaa resource mataqaanaa dhaqaale aan haysanaa aan ku xali karnaa maxaan haysanaa haddana macnaha tada kale dad ka shaqeeya arrimahaasoo aqoonteeda leh waxyaaban oo xulul oo ana solutionna waa lasoo geediyey macnaa mar hore laakiin weli waxaa moodaa mataqana inaan la fahmin qaabka qaabka ugu fiican lagu wajihi karo abaarahaas oo noqday taasoo mataqaanaa ku saabsan mainly macnaha aan dhigi karamta inay tahay arrimo macnaha farsamo u baahan oo dad macnaha khubro oo yaqaano waxaan ama hadday noqoto mataqanaa in daamimkii ama mataqana biyo xireenadii macnaha waddanka loo sameeyo mataqana meelihii abaarihii aysan biyihii markay noo yimaadaan aysan macnaha dana dhammaanin iyo in loo sameeyo qaab guudo macnaha dadka macnaha xataa beeraleyda iyo dadka ka shaqeeya holahaas lagu wacyigeliyo mataqana inay iyagana ka shaqeeyaan waxaa iyadana qayb weyn ka arrimahaas loo noqdo abaaraha ama mataqana cimilada qaybka mataqana ugu weyn oo hadda maanta la dhihi kara mataqana waxyaabahan environmental issue mataqana inay yihiin waxyaabaha keeni kara abaarahaas laakiin waxaa u baahannaha mataqaanaa qorshe degan oo macnaha lagu wajihi kara abaarahaas gaar ahaana macnaha arrimaha raashinka hadda ugu dara mataqaanaa meelaha qaarkood waxa laga yaba in macluul iyo ka dhacdo oo dadka qaarkood biyo la-aan iyo raashin la-aan ay ka dhacdo laakiin waxaa la rabaa mataqaanaa in laga shaqeeyo qaab ani waxaas loo loo keedin karo haday noqoleed biyo hataa waa la keedin karaa laftooda laftooda la keedin karaa beere waxaa la samayn karaa mataqaanaa ku shaqeynaya biyo kaystan oo la keediyo ku shaqeyn karaa la samayn karaa marka calaa xaal waa qorshe kulli u baahan wasaaradda beeraha shaqadaas mataqaana gaar ahaan inay ka shaqeyso iyo wasaaradaha kaloo lamid a mataqana oo dowraba ka shaqeeyo inay ka shaqeeyaan qaab lagu xalin karo abaaraha soo noqday iyadoo la daraasyahay macnaa laga fiirinayo meelo badan oo environment cimilada ay kamid tahay iyo mataqaana sida loo abuuri lahaa dad macnaha aqoonteeda leh oo waxaan macnaha ka shaqeeya insha allah
waayahay waa mahadsan tahay haatana doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaasha su-aalaha na soo weydiiyey ee dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan wada maqalno
magacay waa maxamed yuusuf oo kasoo hadlaaya magaalada boosaaso khabiir abuukar waxaan weydiin lahaa caqabada dowladan maxamed dowladdan xasan sheikh asbuuci hore la doortay ma geyn kartaa muddo afar sano gudahood ah qof iyo cod ma ku gaarsiin kartaa dalka su-aashaas ayaan weydiinayaa aad baa umahadsantihiin bahda v o eda iyo abuukar saney oo ah khabiirka arrimaha kafaalado siyaasadda
waa su-aal fiican dhegeystaan waa kumaysaa boqol kiiba boqol kulleyta arrinta macnaha qof iyo cod waa waa waa waa waa arrin macnaha aada looga fikiraya in badan soomaalidana ay ka fikiraysay lana dhihi kara inay tahay inay noqoto mid macnaha keenta in laga baxo waxaa hadda macnaha nidaamka hadda aan ku shaqeyno oo four point five ka sababta haddii qof iyo cod la gaaro qof walba kartidiisa iyo awooddiisa lagu dooran doonaa laakiin inay lagu doorta noqon ma doonto kulli saan saan qiyaasaya kuleytaba inkastoo soomaalida macnaha qabiilka uu macnaha markasta u yahay aasaas u yahay kulli waxaan isleeyahay mataqaanaa haddii la helo waxyaaba qaarkood oo muhiim u ah in la gaaro hawshaas oo ay ka mid tahay amnigii gaar ahaan ay ka mid tahay mataqaanaa in aada looga shaqeeyo oo macnaha la gaarsiiyo hawshaas in la gaari karo waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxyaaba lagu gaari kara mataqaanaa in loo diyaariyo dadka loo diyaariyo mataqana sababta cod qaadinta macnaha waxa waaye qofkii codeynayay waa in la yaqaanaa yani qofka codeynayo degaankiisa in la yaqaano asagana macnaha shaksiyan macnaha deetadiisa ama macluumaadkiisa in lahayo waa muhiim haddii marka macnaha la qabanayo doorasho qof iyo coda yani waxaa muhiim number one saan sheegay mataqana amnigaasa horta aasaas u ah in la helo oo meel kasta doorasho lagu qaban karo mata waddan kamid a iyo in la helo mataqana waxaan biometrics ama mataqana macluumaadkii qofkii codeyihii lahaayo waa muhiim degaanka ka codeynayay iyo qofkii macnaha macluumaadkiisa dhamaystiran yahay hadda waxaa sida badan la sheegaa somaliland hadda mataqana ayaa sida badan qabato doorasho noocaas oo qof iyo coda taasna sida badan waxyaaba caqabadaha jira macnaha ku hareeraysan gaar ahaan xagga macnaha shaksiga qofkii codeynayay macnaha aqoonta loo leeyahay marka guud ahaan soomaaliya hadda macnaha waxaan dhihi karaa mataqaana doorasho qof iyo coda waa muhiim laakiin waxaa muhiima in la gaaro waxaa macnaha muhiim ah in amnigii macnaha dadkii codeynaya la sugi karo taasaa muhiim mataqaanaa iyo in laga shaqeeya dhammaan waxyaabihii idana la socday doorashadii mataqana hadda saan sheegay dadkii xataa in la tiriya xataa macnaha afti andaa tirekoobka macnaha la sameeya xataa waa muhiim si loo ogaado cid walba meeshay ka codeynayso yani taas macnaha sida badan waxaa moodaa weliba inay maqan tahay tirekoob guud waddankan waa maqan yahay guud ahaan mataqaanaa in la sameeyo marka waxyaabahaasaa kuleyta ku hareeraysan mataana codeynta laakiin waa shaqo u tahay kuleyta dowladda xashiiq mataana dowladda imaa doonta mataana xukuumadda imaa doonta inay ka shaqeyso insha allah taala arrintaas kuna gaarsiiso dadka soomaaliyeed inay gaaraan hab ay ku codeyn karaan oo codkooda ay ku cabiri karaan iyadoo aan loo loo lg lagu hayn ama lagu koobin mataqaana in dad qof dad aan lagu doortay qaab aan aqoonin inay markasta matalaan oo hadda sida hadda qaabka aan wax ku doorana mataqana hadda qaab saxa maaha boqol kiiba boqol waana waana kuleyta waan mataqaanaa in la hela qaab ka duwan oo macnaha qof iyo cod ahna ay tahay midda ugu fiican in la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed ay codkooda ay ku ay ku doortaan qofkay rabaan hadday noqon leed heer macnaa degan hadday noqon mataqana heer gobol iyo hadday noqon leed heer mataqanaa dowladeed macnaha dowlad dhexe dhammaantood
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira soo dhowow walaal
asalaamu calaykum magaceygu waa dileyti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho nuur adiga iyo martida barnaamijka waa idin salaamay intaas kadib haddaan barnaamijka noo sii galo waxaan raba martida inaan weydiiyo madaxweynaha cusub mudane xasan sheekh maxamuud waxaa lagu wadaa inuu soo magacaabo ra-isul wasaare cusub marka ma laga yaabaa ra-isul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay waktiga dowladda ama teeramka dowladda ay wada dhamaystaan oo ay wada shaqeeyaan oo xasilooni siyaasadeed ay ku wada shaqeeyaan labadooda midda kale maxaa keenaya horta in madaxweynaha iyo prime ministerku isqa qabsadaan sidii hore u dhici jirtaba mawayse labadoodu si xasilooni ah aysan waktiga dowladda wada dhamaysan karin
waa maas tahay dhegeystaha mahadsan boqol kiiba boqol waa arrintaas hore aan uga hadalnay lakin haddaan ku laabto kuleytaba qabsiga siyaasadeedo madaxweynaha iyo iyo iyo ra-isul wasaaraha waxaa kuley asaas u ah mataas hore u sheegnay shuruucda waddanka u taalo macnaha qof kasta uu ka fiirinayo macnaha qaabka asaga u arko macnaha qeyb ka ah waxaa iyadana caqabad kale oo mataqana qeyb ka ah oo macnaha keeni karta arrimahaas qabsigaas aan dhammaanin macnaha asal u ah inay maqan yahay hay-adihii mataqaanaa maxaakimtii ama mataqana hay-adihii doorkoodii macnaha maqan yahay gaar ahaan waxaa sida badan laga hadlaa hore uma sheegi laga darba inaan aan adkeeyo sheego maxkamad dastuuriga ah waa muhiim in la helo haddana macnaha dowla xashiiqada shaqada u taale kamid tahay mataqaana hadda maadaama afar sano lasoo dhaafay afar sano two thousand twelve ilaa iyo two thousand sixteen uu macnaha waddankii ka shaqeynaya madaxweyne ka ahaa way suurogeli weysay waxay kaloo suurogeli weysay mataqana xilliga farmaajo oo iyadana mataqana maxkamaddaas macnaa la sameyn waayey hadda waxaa kuleyta macnaha la dhihi karaa waa waktigii ugu habboonaa oo in la hela ay muhiim ay tahay maxkamad dastuuri ah sababtoo ah qabsiga siyaasadeed oo hadda macnaha dowladda dhexe keliya ma aha laakiin dowladaha kale macnaha xubnaha ka ahaa sida lagu magacaabo ama ama goboleedyada wax kala xalin kara waa maxaakimta mataqana doorarka iyo iyo macnaha qayb qolo kastaba macnaha awoodeeda xakameyn kara macnaha waqooyinkaas oo maxkamadaha mataqana dastuuriga gaar ahaan taasaa macnaha muhiima in la helo sababtoo haddii kale waxa waaye waxay noqonaysaa qofka qofkaas inuu ra'yigiisa iyo mataqana hawadiisa u isticmaalo mana jirto hay-ad loo noqdo mataqana garsoor ahoo kala goysa macnaha doodaha meesha ka jira marka waxaan dhihi karaa mataqaanaa ama ii muuqato haddaan la helin maxkamad dastuuri oo waxaan kala cadaysa haddaan la helin dastuurkan macnaha oo si cad loo fahma laftigiisa mataqaanaa madaxda wadanka ka shaqeysa heer gobol iyo heer mataqaanaa dowlad dhexaba fahamkooda macnaha ku saabsan awoodaha ay leeyihiin qaarkood ma dhihi karna ma fahamsana way fahamsan yihin boqolkiiba boqol laakiin qofka macnaha hadduu meesha yimaado awoodu raba inuu inuu yeesho awoodaan marka waxa xakameyn karna waxaa mataqaanaa waa maxaakimtii ama maxkamadda dastuuriga mataqaanaa wadanka lahaa in la helo taasaa macnaha xakameyn karta mataa isku dhaca siyaasadda mataa wadanka aan kusoo aragnay ilaa iyo muddo mataa hadda muddo ilaa muddo toban sano ku dhow taasaana lagu xalin karaa mataqaanaa marka calaa ayi xaal waxaa hor yaalla madaxweynaha sheekh isaga iyo xukuumadda imaan doonta wasaarihiisa inay muujiyaan wada shaqayntii loo baahnaayo oo ah mid macnaa aasaas u ah dowlad dhiski mid aasaas u ah mataqana horumarkii mid aasaas waa mataqaana xaggii nabadii in la gaaro sababto ah waay haddaan macnaha dowladdii ay shaqeyso aysan macnaha wada shaqeyn aysan oolin adeegyadii loo baahnaa ma dhacayaan ma imaanayaan marka taasaan adlaya mataqana inay aada xooga u saaraan oo gaar ahaanna madaxweyne xasan sheekh mataqaana ay ka go-naata markaan janis oo haystaa oo ku sameeyo maxkamadii loo baahnaa dastuuriga ahayd oo xallin karta khilaafaadka siyaasada wadanka ka dhaca oo xallin karta mataqaana hadday noqon lahayd mataqana heer gobol iyo heer dowlad dhexaba in la in laisku dhaco macnaha la kala garan waayo awoodihii lakala lahaa taas macnaha soomaalida macnaha uma cuntanto waxaana leeyahay dhammaan dadka madaxda wadanka ah gobol iyo mataqana dowlad dhexaba inay gartaan muhiimadda ay leedahay maxkamadda dastuuriga ah si loo helo dowlad macnaha ee socon karta ee shaqeyn karta mataqana ku shaqeyn karta dastuurkii iyo mataqaana iyo qodobadii iyo xeerarka u daysanaa wadanka in lagu shaqeeyo
waayahay marka abukar caqabadaha ugu waaweyn ee hadda hor yaalla dowladda cusub maxaa ka mid a
kolley saan sheegnay haddaan ku noqdo kolley number one waa qodobka ugu horeya waa amniga xaggiisa taasoo macnaha u baahan in aada looga fikiro tan labaad oo aada iidana muhiim ah sidaan sheegnay mataqana iidan waxa waaye midaan ku saabsan mataqaanaa dastuurka dhamaystirk dhamaystirkiisa dastuur dhamaystirkiisa waxaa mataqaanaa base asaas u yahay mataqaana in la gaaro isfahan siyaasadeed mogtahay teeda kalena macnaha haddii dastuurka dhamaystirana waxa waaye waxay tegeysaa macnaa in afti loo qaado marka aftiqaadkaas ayaa su-aalo weyn ka taagan tahay oo hadda macnaha oo dadka dadka shuruucda yaqaanan ay macnaha aada uga hadlaan aniga kulleyta waxaan muddo la shaqeeyey mar la shaqeeyey wasiirkii macnaha dastuurka cabdi xoosh oo allah naxariista dhintay taladu waxyaabaha qaarkood cabdi xoosh aaminsanayay allah naxariista waxaa kamid a yani dastuurkan ma dhamaystir maayo aftina ilaa afti laga qaado oo ah mataqaana haddii somaliland ay maqan yihiin oo hadda maanta aftida la gaarsiin karin gobolada waqooyi dastuurka dhamaystikiisa macnaha weli waa waa waxaa moodaa inuu qabiya wuxuu ku dhamaystaa keliya mataqana in baarlamaanka keliya u dhamaystiro oo macnaha taas ku xaliyayo laakiin laakiin aftida guud ee loo baahnaa lama gaarin lama gaari karo marka taas macnaha waxaa moodaa in inay caqabad tahay marka labadaas qodob ii muuqda kulliyata macnaha muhiimka u ah wadanka hadda maanta la joogo xagga ammaanka iyo mataqaana amniga dadka ay macnaha ku noolaan lahaayeen iyo xaggan oo ah shuruucdii iyo dastuurkii dhamaystirkiisa iyo mataqaana muhiim u ah dowladhiskii iyo mataqaana iyo qaabsocodkii dowladeed aan ku soconay ilaa muddo lasoo dhaafay waayo ugu dambeyntii maxaa tale ah oo aad soo jeedin lahayd oo ku aadan ama aada usoo jeedin lahayd dowladda cusub
wallahi kulli tabaarta madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay mataqaanaa soo dhawow mar kale waxa waaye waa waa taariikh macnaha soomaalida eeda yeeshay ka mid tahay mataqaana oo ah in macnaha madaxweyne mar labaad la doortay waxaan leeyahay kulli tabaar saan u sheegnay in xooga la saaro waxyaabaha macnaha adeega u noqdo mataqaanaa priority u noqdo muhiim u noqdo ama ahmiyad u noqdo dadkii loo adeego sababtoo dadkeena mataqaanaa hadda sidaan ka hadalnay mataqaanaa abaarahan soo noqday waa dadkii macnaha maanta abaaraha ay saameynayaan waxay u baahan yihiin dowladda u adeegta u baahan yihiin taas macnaha in xoogga la saaro number one oo macna laga shaqeeyo qodobka labaad oo iyadana muhiimka ay tahay mataqaanaa in laga shaqeeyo oo yahay in dadkii macnaha iyadana macnaha isfaham siyaasadeed laga gaaro mataqaana arrimahan macnaha qabiilka ku dhisan ama ama waxyaabaha mataqaanaa keeni kara isku dhacyada siyaasadeed oo macnaha qabiilka qabiilka ku dhisan in laga gudbo mataqaana oo loo gudbo in macnaa dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan ay arrimahooda si guud oga sheekeystaan hadday noqdo arrimo siyaasadeed saa ognahay deegaanada qaarkood hadda mataa wadanka doorsamay hadda socotay waxaa moodaa inay mataqaana ay isku dhacyada siyaasadeed darteed hataa macnaa maamul goboleeda qaarkood manaa madaxda qaarkood aysan tegi karin meelaha qaarkood marka taasaa macnaa waxaa moodaa iyadana caqabad u baahan in la xaliyo madaxweynaha daxasheekh iyo tiimkiisa soo socda hortaalla inay wajahaan macnaha qaab dib hoyashin siyaasadeed in la gaaro macnaha laga gaaro matana maamulada waddanka ka jira hadday noqdo matana jubbaland iyo hadday noqdo matana hirshabeelle hadda ugu weyn hadda matana waxyaabahaasha ka jira iyo guud ahaan mida kaleo iyadana usaa ku saabsan mataqaana wadahadallada la furi doono walaalaheyn matana somaliland oo iyadana muhiim u ah in la gaaro mataqaana xal laga gaaro arrimaha hadda matana taagan muddana soo socday intaasaan arrintaa mataqana amey yihiin waxyaabaha hadda saddexdaas qodob mataqana arrinta amniga iyo arrinta mataqana division siyaasado mataqana laga helo iyo wadahadalka macnaha lala sii wadi doono walaalaheena somaliland oo macnaha aan rajayna insha allahu tacaala inay noqoto weji cusub inuu madaxweyne xashiisho iyo tiimkiisa ay ku wajihi doonaan insha allahu tacaala aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa abuukar saney oo ka faalooda arrimaha horumarinta iyo siyaasadda soomaaliya islamarkaana shahaadada b h d ga ka diyaariya jaamacadda ohio university ee dalkan maraykanka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo